halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenna hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuu ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo leh farriintaasi waxay ahayd farriin caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nebcaadeen oo garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gedood iyo xasiloonni darri ka abuuraya dalka israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan meeriska cutubka soddonaad aayadaha kow ilaa shan ee baalka sagaal boqol laba iyo sagaashan ee axdigii hore mawduuca cutubka soddonaad wuxuu ka hadlayaa wakhtiga marka dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo haddaba yeremiyah wuxuu qorayaa waxyii haatan wuxuuna ku jiraa xabsi dadkuna waxay ka heleen farriimaha nebi yeremiyah waxaana farriimihiisa ugu weynaa inaan nabad la malaysanaynin mustaqbalka dhow hase yeeshee nebi beenaalayaashii ayaa waxay dadka u sheegayeen in yeruusaalem ay nabad ahaan doonto hase yeeshee nabaddii ay doonayeen lama arag haddaan caawa meeriska idinkaga bilowno isla baalka sagaal boqol laba iyo sagaashan ee axdigii hore ayaannu eegaynaa cutubka soddonaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaana qoran sida tan bal haatan weyddiiya oo bal eega haddii nin ilma dhalid la foosho iyo haddii kale bal maxaan u arkaa nin kasta oo gacmihiisa dhexda ku haya sida naag foolanaysa oo kale iyo wejiyo wada qayirmay hoogay wakhtigaasu waa wakhti weyn oo ma jiro mid isaga la mid ahu waana wakhtigii dhibkii dadka yacquub laakiinse waa laga badbaadin doonaa dhibkaas haddaba yeremiyah wuxuu arkay oo loo muujiyey maalinta weyn ee rabbiga oo soo socota taasoo nebiyadii kale oo uu ku jiro ishaaciya xitaa uu ka hadlay waxay nebiyadii ilaah ay leeyihiin waa maalin madow oo innaba aan nuuraynin inkastoo maalintu ay ku bilaabanaysa gudcur haddana gudcur sii ahaan mayso oo waxaa xigaya maalin farxadeed oo ifaysa waxaa markaasi ilaah iyaga uu ku leeyahay weliba waxba ma aydnaan arag wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayaa ka darnaanaya sida xaalku uu noqonayo marka reer baabiloon ay magaalada soo galaan oy qabsadaan yeruusaalem haddaan iminkana eegno sida xaalku uu noqonayo markii boqortooyadu ay timaado ayaannu eegaynaa haddaba meeriska cutubka soddonaad aayadaha siddeed ilaa sagaal ee baalka sagaal boqol saddex iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay wakhtigaas ayaan harqoodkiisa qoortaada ka jebin doonaa oo xargaha kugu xidhanna waan jari doonaa oo shisheeyayaalna mar dambe isaga ma addoonsan doonaan laakiinse waxay u adeegi doonaan rabbiga ilaahooda ah iyo boqorkooda daa'uud ee aan iyaga u sarakicin doono markii laga soo baxo wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayaa dadka israa'iil ay ku soo noqon doonaan dhulka daa'uud ayaa dhimashada laga sara kicin doonaa oo wuxuu xukumi doonaa reer banu israa'iil markii ay soo gaaraan wakhtiga boqortooyada israa'iil ay dhalan doonto haddaan meeriska horey idinku sii wadno ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa wakhtigii yeremiyah cutubka soddonaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada maxaabiista teendhooyinka dadka yacquub waan soo celin doonaa oo meelihiisa lagu hoydana waan u naxariisan doonaa oo magaaladana waxaa lagu duldhisi doonaa taallada burburkeeda oo daarta boqorkuna siday ahaan jirtay ayay u ahaan doontaa waxaan idinku leeyahay kanu waa ballan hubaal ah ee dhinaca rabbiga ka yimid haddaba su'aashu waxay noqonaysaa goormo ayay waxyaalahaas oo dhan dhici doonaan waa marka daa'uud uu soo sara kacayo iyo marka magaalada lagu duldhisi doono halkii iyada laga burburiyey waa hore haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa cutubka soddonaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa cutubka soddonaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan rabbiga xanaaqiisa kulul dib u noqon maayo jeeruu sameeyo oo wada cafiyo qasdiga qalbigiisa oo ugu dambaystana waad garan doontaan marka nebigu uu leeyahay ugu dambaystana waad garan doontaan ayaa waxyigan la soo kaamili doonaa mustaqbalka wuxuu quseeyaa wakhtiga marka boqortooyadii ilaah laga taagi doono dhulka oo xarunteeduna waxay ahaan doontaa yeruusaalem waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii soddonaad waxaanan iminka idiin bilaabi doonnaa cutubka kow iyo soddonaad ee kitaabkii nebi yeremiyah cutubkan kow iyo soddonaad ilaa kan saddex iyo soddonaad waxaa ku qoran hadallo dhiiragelin ah iyo qhasiido lagu baraarujinayo dadka ilaah cutubkan waa mid rajo iyo yididiilo farxadeedii ay ka muuqdaan waxaana la qoray wakhti ay soo socdaan balaayooyin iyo qaxar aan isagoo kale lagu arag dalka israa'iil waxaana markaasi xukumayey sidqiyah oo dhan waliba ka shaabahayay boqorkii ugu dambeeyey ee boqortooyada waqooyi xukumayey ee la odhan jiray hoosheeca hase yeeshee wakhtigan boqortooyadii waqooyi waxaa masaafiris loogu kaxaystay dalkii aashuur wakhtigan xaadirka ah waxaa bannaanka derbiyada yeruusaalem jooga ciidamadii boqorkii baabiloon oo waxay diyaar u yihiin inay gubaan macbudka waxaana halkaasi ku soo dhammaanaya waxyigii nebi beenaalayaasha ee ahaa inaan yeruusaalem la qabsan doonin isla wakhtigan isaga ah ayaa nebi yeremiyah wuxuu dadku u jeedinayaa farriin wax ku ool ah oo farxad iyo yididiilaba leh waxaanan ku bilaabi doonnaa aayadda koowaad ee cutubka kow iyo soddonaad ee baalka sagaal boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay isla markaasba waxaan ahaan doonaa ilaaha qalooyinka reer banu israa'iil oo dhan oo iyana dadkaygay ahaan doonaan waxaad haddaba garanaysaan in waxyigan aan weli la kaamilin oo wakhtigaasuna weli ma imaan welibana wakhtigan marka israa'iiliyiin badan ay dhulkooda ku soo laabanayaan ayaan loo malaysan karin inay tahay xilli waxyigaas la kaamilay waayo weli kuwo badan ayaan ilaah ku soo noqon wax waliba sidii la doonayey ugama shaqeeyaan dhulka israa'iil iminka waxaana la odhan karaa dadku way ku soo noqonayaan dhulka laakiin ilaah ku soo noqon maayaan haddaan horay idinku sii wadno kitaabka nebi yeremiyaah ayaannu iminka eegaynaa cutubka kow iyo soddonaad aayadaha labo ilaa saddex waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay markaan u soo kacay inaan isagana siiyo ayay dadkii seefta ka baxsaday naxariis ka heleen cidladii waana reer banu israa'iil rabbigu waa horow ii muuqday oo wuxuu igu yidhi waxaan kugu jeclaaday jacayl daa'im ah oo sidaas daraaddeed raxmad baan kugu soo jiitay dhegaystayaal way caddahay in ilaah reer banu israa'iil mar kale uu ku soo celin doono dhulkoodii wuxuuna iyaga soo celin doonaa wakhti isaga keliya gaar u ah balse yaanay idinla noqon in idinka keliya aad istaahishaan jacayl laakiinse aanay reer banu israa'iil u qalmin ilaah jacaylkiisa waxaa dhammaantayo ina soo gaaray jacaylka ilaah sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo rasuulku uu lahaa ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah waxaan dhegaystayaal idiin sheegayaa in jacaylka ilaah aan la qiyaasi karin hadday noqon lahayd hoos u dheeridda iyo kor u dheeriddaba ilaah haddii uu innaga oo dhan sidaas inoo jecel yahay oo jacaylkiisa uu xaggeenna ku weyn yahay maxaannu ugu fakaraynaa in jacaylka ilaah aannu gaaraynin reer banu israa'iil ilaah wuxuu iyaga ku leeyahay haatan waxaan idinku jeclahay jacayl sii jiray ama abaddan ah waxaase jira kuwo badan oo masiixiyiin ah oo ay la tahay in ilaah iyo reer banu israa'iil ay u kala dhammaatay ilaah baase wuxuu leeyahay waxaan ku jeclahay ama ku jeclaaday jacayl abaddan ah haddaan hoos u yaraddaa degno oo aannu eegno baalka sagaal boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka kow iyo soddonaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan bal ogaada waxaan iyaga ka soo kaxayn doonaa dalka waqooyi waanan ka soo ururin doonaa dhulka darafyadiisa oo waxaan iyaga la soo keeni doonaa indhoolaha iyo curyaanka iyo naagtii uur leh iyo tii ilmo la foolanaysa iyagoo guuto weyn ah ayay halkan ku soo noqon doonaan waa howl baaxad weyn marka ilaah uu soo ururinayo reer banu israa'iil oo uu keenayo dhulkooda welibana ma ahan in indhoolayaasha iyo kuwa itaalka daran iyo dhagoolayaasha iyo kuwa curyaamada ahba laga soo tegayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaannu eegaynaa cutubka kow iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan iyaga ooyaya ayay imaan doonaan oo anoo qalbi qaboojinaya ayaan soo horkici doonaa oo waxaan iyaga soo agmarin doonaa durdurro biyo ah iyo jid toosan oo ayaan ku dhex turonturoon doonin waayo aabban reer banu israa'iil u ahay oo efraayimna waa curradkaygii ilaah wuxuu ugu yeedrayaa israa'iil iminka inay yihiin carruurtiisa isaguna uu yahay aabbahood markiisa ay shakhsi shakhsi yihiin wuxuu ugu yeedhaa addoommadiisa nebi muuse wuxuu ugu yeedhay addoonkiisa sida ku qoran kitaabka yeshuuca cutubka koowaad aayadda labaad wuxuu kaloo nebi daa'uud ugu yeedhay inuu yahay addoonkiisa sida ku qoran kitaabka zabuuradda cutubka siddeetan iyo sagaalaad aayadda saddexaad wuxuu kaloo leeyahay sida ku qoran kitaabka baxniinta cutubka afraad aayadda laba iyo labaatanaad oo waxaad fircoon ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu yidhi israa'iil waa wiilkayga curradka ah haddaan horay idinku sii wadno cutubkan kow iyo soddonaad ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore kitaabkii yeremiyah cutubka kow iyo soddonaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan quruumahow rabbiga ereygiisa maqla oo gasiiradaha fog ka dhex naadiya oo waxaad tidhaahdaan kii reer banu israa'iil kala firdhiyey wuu soo ururin doonaa oo wuxuu u ilaalin doonaa siduu adhi jir adhigiisa u ilaaliyo oo kale haddaba markii innagu aynu xagga hawada idinkala soo hadlayno waxaannu waafaqaynaa hadalkii rabbiga markaasoo uu lahaa quruumahow rabbiga ereygiisa maqla oo gasiiradaha fog ka dhex naadiya waxaanan gasiiradaha ka naadinaynaa in ilaah uu soo ururin doono oo uu ilaalin doono reer banu israa'iil waxaan doonayaa in farriintaasi la maqlo haddaba wuxuu jecel yahay israa'iil oo welibana dembiyadooda uma uusan daynin waa farriin laysku darayo xukun iyo bishaaro waxaanay natiijadu noqonaysaa macaan iyo qaraar laysku daray ama waa suusac geel oo lagu daray dhayda geel oo weliba buu yidhi waan ilaalin doonaa dadkayga haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminka hoos ugu dhaadhacaynaa cutubka kow iyo soddonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka sagaal boqol afar iyo sagaashan ee axdigii hore kitaabkii nebi yeremiyah waxaana qoran sida tan oo markaasay bikraddu cayaarta ku dhex reerayn doontaa oo barbaarada iyo odayaashuba way wada farxi doonaan waayo baroorashadii farxad baan ugu beddeli doonaa waanan u qalbi qaboojin doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa inay murugtoodii ka reereeyaan oo rabbigu wuxuu leeyahay wadaaddada naftooda aad baan u dherjin doonaa oo dadkayguna wanaaggaygay ku dhergi doonaan waxaan haddaba leennahay markii aan maqalno oo aan dhuuxno aayadaha kore aamiin waa akhbaar farxadeed oo soo baxaya wakhtigii reer baabiloon ay hareereeyeen magaalada yeruusaalem inkastoo xukun la saaray waxaa uga dambaynaya wakhti farxadeed oo inkastoo hadalkii rabbiga ay gadaal uga dhaceen haddana horay baa loo soo wadayaa inkastoo xaalku uu ku soo fool lahaa wakhtigaas uu ahaa mid masiibo ah haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi yeremiyah cutubka kow iyo soddonaad aayadda laba iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan kaaga sida bikrad dib u socdow ilaa goormaad iska daba wareegaysa waayo rabbigu wax cusub buu dhulka ku sameeyey oo naag baa nin ku wareegi doonta waxyiganu wuxuu quseeyaa dhalashadii masiixu uu ka dhashay bikradda haddaba ilaah kama noqon cahdigii uu la dhigtay reer banu israa'iil ee ahaa inuu dhulka ku soo celin doono iyaga oo dhan haddii markaasi ay idinla tahay in toban qabiil ay ka lumeen israa'iil weli ilaah baa eegaya oo sinaba kuma lumi doonaan waa tobankii qabiil ee aashuur loo kaxaystay aashuur waxay u taagan tahay haddaba boqortooyo ka jirtay dhulka iiraan reer baabiloonna waa reer ciraaq haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa aayadaha kow iyo soddon ilaa saddex iyo soddon ee cutubka kow iyo soddonaad ee baalka sagaal boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan soo socota bal eega maalmihii waa imaanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa reer banu israa'iil iyo reer yuhuuddah oo aan ahayn axdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar iyagu axdigaygaas way jebiyeen inkastoo aan iyaga sayid u ahaa ayaa rabbigu leeyahay waxaa halkan laynoogu sheegayaa in ilaah iyo dadkiisa ay lahaan doonaan axdi cusub oo ka duwan kii muuse lagu siiyey buurta siinaay sharcigan wuxuu kaga duwanaanayaa kii muuse lagu siiyey lama degaanka hal maaddo sharcigan waxaa lagu xardhayaa niyadaha dadka laakiinse laguma qori doono loox dhagax ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka kow iyo soddonaad aayadda afar iyo soddonaad ee baalka sagaal boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan mar dambe nin kastaaba deriskiisa wax ma bari doono oo nin kastaaba walaalkiis wax ma bari doono isagoo ku leh rabbiga garo waayo kulli way i garan doonaan kooda ugu yar ilaa kooda ugu weynba ayaa rabbigu leeyahay waayo xumaantooda waan cafiyi doonaa oo dembigoodana kol dambe ma xusuusan doono waxaa nebigu uu leeyahay dembiyadooda waa la cafiyi doonaa bal haatana dhegayso sida ilaah uu ugu sii adkaynayo reer banu israa'iil axdigan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka kow iyo soddonaad aayadaha shan iyo soddon ilaa lix iyo soddon waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan rabbiga qorraxda maalintii nuurka ka dhiga oo qaynuunnada dayaxa iyo xiddigaha ka dhiga inay habeenkii nuuraan oo haddana kiciya oo baddana kiciya si ay mawjadaheedu u guuxaan oo magaciisa la yidhaahdo rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay haddii qaynuunnadaasu ay hortayda ka tagaan farcanka reer banu israa'iilna way ka joogsan doonaan inay weligoodba hortayda quruun ku ahaadaan axdigan lama beddeli doono oo welibana ma naaqusi doono ama lama nasihi doono welibana sharciyada rabbigu sidooda ayay ahaan doonaan wuxuu ku leeyahay sharciyadaasu waa daa'im oo isbeddel ma lahaan doonaan haddaan intaasi ku soo ekayno cutubkii kow iyo soddonaad oo aynu soo koobnay ayaannu haatanna eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad iyo kan saddex iyo soddonaad ee kitaabkii nebi yeremiyah sidaannu ku arki doonno cutubkan laba iyo soddonaad yeremiya xabsi baa la geeyey yeruusaalemna waxaa hareereeyey boqorkii nebukadnesar ahaa ee reer baabilon weli haddaba yeremiyah wuxuu dhul ka iibsanayaa canaatood oo ahayd deegaanada yeruusaalem oo ah halkii uu ku dhashay nebigu mawduuca cutubkan laba iyo soddonaad iyo kan saddex iyo soddonaad wuxuu ku saabsan yahay dhulka yeremiyah uu ka iibsanayo yeruusaalem waxaanan meeriska ka bilaabaynaa baalka sagaal boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka laba iyo soddonaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan kanu waa ereygii yeremiya xagga rabbiga uga yimid sannadii tobanaad ee sidqiyah oo ahaa boqorkii dalka yuhuuddah oo kaasu wuxuu ahaa sannadii siddeed iyo tobanaad oo nebukadnesar markaasaa ciidankii boqorka baabiloon yeruusaalem hareereeyeen oo nebi yeremiyahna wuxuu ku xidhnaa barxaddii xabsigii ku dhex yiilay gurigii boqorka dalka yuhuuddah bal eeg sida yeremiyah wakhtiga taariikhda la qoray uu u bayaaminayo waxay ahayd sannadii tobanaad ee boqor sidqiyah waa sannadii nebukadnesar uu baabi'iyey derbiyada magaalada yeruusaalem oo welibana uu burburiyey waxay ahayd maalin mugdi ah waa sannadii nebukadnesar uu baabi'iyey derbiyada magaalada yeruusaalem oo welibana uu burburiyey waxay ahayd maalin mugdi ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadda toddobaad ee baalka sagaal boqol lix iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan bal eeg waxaa ku imaan doona ina adeerka xanameel ina shaaluum oo wuxuu kugu odhan doonaa beertayda canaatood ku taal iga iibso waayo adigaa furashada xaq u leh inaad iga iibsatid ilaah wuxuu u sheegayaa nebi yeremiyah inuu dhul ka iibsan karo ninkan ay xigtada yihiin ee xanaameel ah haddaan hoos u yaro dhaadhacno ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan markaasaan iibsaday in adeerkay xanaameel beertiisii canaatood ku tiil oo isagaan lacagtii u miisaamay taasoo ahayd toddoba iyo toban shaqal oo lacag ah nebi yeremiyah wuxuu beertan iibsanayaa wakhtigii ugu xumaa taariikhda israa'iil taasina waxay muujinaysaa inuu rumaysan yahay ballamada ilaah ee ah in israa'iil la soo celin doono kuwo badan oo reer yeruusaalem ah ayaa beerahooda iibinayay wakhtigaasi iyagoo ka cabsi qaba in dadku aanay kol dambe ku soo noqon doonin magaalada yeruusaalem haddaan horay idinku sii wadno meeriska oo aannu eegno cutubka laba iyo soddonaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ee baalka sagaal boqol toddoba iyo sagaashan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan oo markaan warqaddii heshiiska wax iibsashada baaruug ina neeriyah u dhiibay dabadeed ayaan ilaah baryey oo waxaan ku idhi sayid kow rabbiyow bal eeg samada iyo dhulkaba xooggaaga badan iyo gacantaada fidsan ayaad ku samaysay oo wax kugu adagna ma jiro maadaama dadku ay ka shakisnaayeen in yeruusaalem dadka reer banu israa'iil lagu soo celinayo iyo in kale ayaa nebi yeremiyah go'aansaday isagoo hadalladii ilaah ku kalsoon inuu iibsado dhulkaasi maadaama xaaladuhu ay sii xumaanayaan ayaa yeremiyah dub uu u gocanaya sidii ilaah uu u maareeyey reer banu israa'iil wakhtiyo xiisada weyn ay kacsanaayeen oo welibana dhulkooda loo daafacay oo cadowgiina ceeb loo huwiyey isagoo arrinkaasi ilaah kala hadlaya ayaa yeremiyah oo leeyahay sida ku qoran cutubka laba iyo soddonaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan sida tan bal eeg tuulmooyinka magaalada waa loo yimid in la qabsado oo waxaa magaaladii la geliyey gacantii reer kaldiyiinkii iyada la diriiray waana seefta iyo abaarta iyo balaayada aawadood wixii aad ku hadashay way ahaadeen oo bal eeg adiguba waad u jeeddaa sayidow rabbiyow waxaad igu tidhi beerta lacag ku iibso oo markhaatiyaal u yeer waayo magaalada waxaa lagu riday gacanta reer kaldiyiin dhegaystayaal habeenka xigaa ayaannu aayaddan idin faahfaahin doonnaa haatanna aynu dhegaysanoo qadar myuusig ah oo ay gacnahooda ku tumeen culimmo masiixiyiin ah oo soomaali ah
adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin